madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta booqashadiisii ugu horreysay isagoo madaxweynaha waxa uu ku tegay magaalada baydhabo ee xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed warbixintan halkaasi waxaa kasoo diray waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa duhurnimadii maanta waxa ay soo gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waa socdaalkii ugu horreeyey oo mid ka mid a gobollada dalka uu ku tago madaxweynaha tan iyo markii xilka madaxweynenimada loo doortay garoonka diyaaradaha dhaktar shaati guduud airport waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo boqolaal dadweynaha magaalada baydhabo iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha soomaaliya ee ka maamul goboleedka koonfur galbeed waxa ay si wada jir ula hadleen boqolaal dadweynaha magaalada baydhabo oo ay kula hadleen xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa muujiyey shacabka koonfur galbeed inay u baahan yihiin in loo furo waddooyinka lana dhammaystiro adeegyada bulshada
koonfur galbeed codkoodii iyo ku hadlaayo in kuwan dowladiidka ah oo jidadka gooyey oo ummaddan u diiday socod iyo shaqo u diiday in laga ciribtiro jidadkana loo furo gobolladooda iyo degmooyinkooda madaxdoodii kula socotana waxay kugula socdaan rabitaanka noocaasa waxaan rajaynaynaa in kuwa dowladiidka laga adkaado oo dowladnimo la gaaro ummaddan jidadka u furmaan ay isku socdaan ummaddan dayaalad kuma adeegin karaan madaxweyne baydhabo iyo xamar dhibaato weynay ku tahay magaalooyinkan degmooyinka iyo gobollada isbitaallo waaweyn kuma yaalaan dadkan qofkii dirrido isbitaalka ku aada xamar u aadaa ninkii adeeganayo badeecad iyo waxrabo xamar u aadan marka ummad diyaarad ummad diyaarad deeci karta ma aha ummad u baahan waayo inay helaan inay socdaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isaguna hadlay ayaa ugu horreyntii wuxuu ka hadlay ujeeddada socdaalkooda magaalada baydhabo rabaa inaan ii sheego sababtaan halkan u imid maanta laba arrimood yaa ugu weyn kow inaan abaar idinla qaybsado oo abaartan ilaahay keenay ee aada la dhibaatooteen oo cuduradeeda wadata inuu ilaahay naga dul qaado annagana guddiga gurmudka xuntii intii karaankooda ahaa way sameeyeen laba wasiira ayla socda saddex wasiir wasiirra ayla socda raalli ahaada laba wasiir muddo bil gudaheeda ay laba jeer kusoo noqdeen taas waxay caddaynaysaa inaan idinla xanuunsannahay oo aan doonayno runtii abaarahan soo noqnoqonaya inaan xal helno xalkeedana waa amniga wey waa amniga iyo in laga shaqeeyo sababtay usoo noqon usoo noqonayso oo laga hortago waa waa dhab weeye roobka allah keena laakiin waxaa la samayn karaa waxaa la yidhahda preventative waa laga hortagi karaa oo waxaa la samayn karaa waaro biyaha lagu kaydiyo waxaa la samayn karaa zeerooyin la xiro waxaa la samayn karaa meelo cuntada raashinka lagu lagu kaydiyo oo waktigaan oo kale ee waaa waxaa la samayn karaa meel daawooyinka lagu kaydiyo waxaa la samayn karaa maxaan ku rahdaa kaabiyaashii caafimaadka iyo meelihii caafimaadka in la hormariyo si haddii dhibkan u yimaado awalba dee abaaro waa jiri jireen ay u noqoto wax sahlan oo looga gudbo waxaase ugu muhiimsan oo loo baahan yahay amniga madaxweyne farmaajo wuxuu kaloo sheegay dowladdiisa inay ka jawaabayso baaqa dadka ku dhaqan koonfur galbeed taasi oo ah in la furo waddooyinka koonfur galbeed waxaan idiin tilmaamaynaa ama idiin organise garaynaynaa sida ugu sahlan oo ah inaan ciidamo fiican qorno tababar siino raashinkoodii iyo noloshooda meel saarno caafimaadkoodii iyo kii dhinta aan ka warqabno agabkii iyo qalabkii u baahan yihiin aan u dhammaystirno discibliinna aan siino taasna ay tahay shaqadooda inay u dhintaan dalkooda laakiin keligood wax ma qaban karaan waa inaan caanaha iyo biyaha iyo nolosha iyo waxba ka daboodno waa inay dareemaan inaad garab garab u tihiin oo aad taageero u haysaan waa inay dareemaan markaas waxaa imaanaysa inay niyaddooda kor u kacdo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo